فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah itoobiya oo qaaday tallaabo ay ku caragelinayso hogaamiyaashii khamiistii lasoo dhaafay kulanka ku yeeshay magaalada asmara ee caasimadda eritereya maxay tahay sababta ay xabashidu ugu yeertay hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi warar qodobkaasi la xidhiira ayaad dhuuxa ku maqli doontaan alkataayib al ikhbaari ah oo baahaysay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ku qaadeen isbaaro askarta maamulka koonfur galbeed ay dhigteen xaafad ka tirsan baydhabo muuqaalkaasi ayaan idin faahfaahin doonnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka si aadana u taageersan dowladda itoobiya oo sheegay in haddii ay ka go'do maamulka koonfur galbeed soomaaliya inteeda kale uu taageerayo go'aankaas xildhibaankaasi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa qodobada sidoo kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku-xigeenka xamse cabdi barre oo lumiyey xubinnimadii waxa loogu yeero golaha aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare oo soo bandhigay waxyaabaha ay uga saareen golahooda ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa munaasabad ay nabadoon ku dooratay beesha habargidir oo ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose codadkii laga jeediyey munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay ayaan dhuuxa idinkugu haynaa saka qaybin laga sameeyey deegaanka daymaay ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose warbixin aan idinkaga soo diyaarinay goobtii lagu qaybiyey sakada ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa waa habeennimo ay axad soo galaysa taariikhda hijriyadana waxay ku beegan tahay tobanka bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waa labaiyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijkan soo qabanno waa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay laba maalmood kadib markii waasmare ka dhacay kulankii sadexgiisoodka ahaa ee mucaaradada loogu muujinayay nidaamka abiy axmed ayuu ra-iisul wasaaraha xabashida u yeedhay muuse biixi madaxa maamulka iskugu yeedhay somalilan xafiiska amniga dowladda ethoobiya ayaa shalay gelinkii dambe muuse biixi cabdi ku wargeliyey inuu iska xaadiriyo magaalada adis ababa halkaasoo uu kulmo kula qaadan doona abiy axmed iyo la taliyaashiisa ilo waleedii ayaa sheegaya in ethoobiya ay muuse biixi siini doonto awaamir cusub oo ugu saxiixayo dhul iyo biyo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed wararka qaar ayaa sheegayeen muuse yaabiye isla soo saari doonaan go'aan cusub oo lagu cargelinayo hogaamiyaashii khamiistii lasoo dhaafay kulan ku yeeshay magaalada asmare ee caasimadda dalka leteliya duqaymo ka dhacay marinka khaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab rayda ah duqaymo kala duwan oo ay ciidanka saynad yuhuudda ka geysteen xaafadaha deegaanada iyo magaalooyinka marinka ayaa waxay sababeen istishaadka labaatan iyo toddoba ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan waxay sidoo kale duqiimahaasi geysteen burbur baaxad leh oo gaaray guryo iyo goobe ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah afar ruux oo falastiiniyiin ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqin ay ciidamada yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza wakaalada wararka ee falastiiniyiinta ee waafa ayaa maanta sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ay duqin ku burburiyeen ilaa iyo afar guro ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalay xerada jabaaliya halkaasoo ay ku shahiideen labayo labaatan qof halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen wax ka badan soddon ruux oo kale waxaana weli maqan ilaa iyo afar iyo toban qof oo la rumaysanayay inay ku saxniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda siday dad gobjoogayaala u sheegeen wakaalada wararka xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaa ruux iyo dhaawaca kuwa kaleo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saac inuu soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo sagaal ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan shan ruux oo kale kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol toban iyo sagaal ruux oo kale sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza maleeshiyaadka faano oo gacanta ku dhigay deegaana iyo askar ka tirsan nidaamka abiy axmed ismaamulka maxarada ee dhaca waqooyiga dalka ethoobiya waxaa ka socday iskorimaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga dowladda xabashida iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee fano jabhadda fano waxay sheegtay inay ka hortagtay oo ay fashilisay dullaana cusub oo taliska abiy axmed kaga dhawaaqay ismaamulka maxarada kaasoo ujeedka ugu weyn ee laga laha uu yahay in la wiiqiya awoodda fano oo dhul badan ka faramuroojisay ciidamada milatariga muuqaale lagu faafiyey baraha bulshada ee taabaxsan jabhadda kacdoonka kula jirta nidaamka abiy axmed ayaa muujinaya ciidamo fara badan oo milatariga ka tirsan oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka jabhadda xoreynta dadka maxarada ee fano loo yaqaano kooxda fano waxay sheegtay in wax ka badan konton askar oo ka mid ah ciidamadaasi ay ku qabteen deegaanka taliil goojam kadib markay hareereeyeen xeradooda taasi oo keentay in ciidamada isdhiibaan oo ay gacanta u galaan maleeshiyaadkii loo diray inay burburiyaan ururka xisbullah oo duqaysay fariisimo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ayaa xaqiijiyey in markii labaad ay madaafiic la beegsadeen dhaqdhaqaaqyada askarta yuhuudda ee ku sugan goobta faatima islamarkaanay si toosa u garaaceen iyagoona gantale la beegsaday xerooyinka hanan iyo zarid ee ay leeyihiin ciidamada yuhuudda goobaha kale ay duqeyntu saamaysay waxaa ka mid ah saldhigga jardah deegaanka kufrojalaadii iyo xerada ciidamada yuhuudda ee dhacda deegaanka miiliya ee waqooyiga dhulka ee yuhuudda xooga ku haysto ee falastiin tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii wadaan duqeyme ay ku hayaan koonfurta lubnaan iyo magaalooyinka ku yaala bariga dalkaasi waxay sidoo kale bartilmaameysadeen saldhigga ciidamada lubnaan ay ku leeyihiin magaalada koonfureed ee kufrah wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa sheegtay in toddoba qof ay ku dhinteen halka labiiyo toban kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha yuhuuddu la beegsadeen magaalooyinka albasariya annasariya iyo alkhaasiyah oo dhammaantooda dhaca koonfurta dalkaasi dhanka kale ciidamada lubnaan ayaa sheegay in laba askar looga dilay saddex kalena looga dhaawacay weeraray yuhuudda ku qaadeen mid ka mid ah xarumo ay ku leeyihiin magaalada kufrah ee koonfurta dalka lubnaan jamhuuriyadda nigaraagowa ayaa ku tala jirta inay xidhiidhka diblomaasiyadeed u jarta maamulka yuhuudda madaxweynaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku amray inay xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaraan israa'iil jamhuuriyaddan oo dhacda bartamaha qaaradda amerika gaar ahaan kalagooska labada dhinac ee koonfurta amerika iyo waqooyiga amerika ayaa horey u qaadatay mowqif cad oo ka dhan ah gardarada uu maamulka yuhuuddu ka wado marinka khaza bishii abriil ee lasoo dhaafay jamhuuriyadda nigaraagowa waxay ku eedeysay dowladda jarmalka inay sii wado bixinta hubka iyadoona ogelin lagu xasuuqayo shacabka reer khaza jamhuuriyadda nigaraagowa ayaa jarmalka ku cambaareysay taageerada ay u fidinaysa gumaystaha yuhuudda waxaa nasiib darro ah in jarmalka hubsiiyo yuhuudda isagoona haddana sheeganaya inuu gargaar siinayo khaza arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladaha carabta ay ku tartamayaan sidii ay u caddeen lahaayeen cilaaqada kala dhexaysa maamulka yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج dowladda itoobiya ayaa waxa ay qaaday tallaabo ay ku caragelinayso hogaamiyaashii khamiistii lasoo dhaafay ee kulanka ku yeeshay magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea laba maalmood kadib markii waasmara ka dhacay kulankii saddex geesoodka ahaa ee lagu mucaaradayey amaba mucaaradka loogu muujinaya nidaamka abe axmed ee dowladda xabashida etoobiya waxay u yeertay mid ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleeda dalka soomaaliya ay ka dhisatay xafiiska amniga ee dowladda etoobiya ayaa maalinkii shalay wuxuu madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ku wargeliyey inuu iska xaadiriyo magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya halkaasi uu kula kulmi doono abiy axmed iyo la taliyaashiisa ila wareedyo ayaa sheegaya in etoobiya ay muuse biixi sii doonto awaamir cusub uu ugu saxiixayo dhul iyo biyo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed wararka qaar ayaa sheegayay in muuse biixi iyo abiy axmed ay isla soo saari doonaan go-aano cusub oo lagu carigelinayo hogaamiyaashii khamiistii lasoo dhaafay kulanka ku yeeshay magaalada asmara ee caasimada dalka eriterea taageerayaasha maamulka muuse biixi ayaa waxa ay baraha bulshada isla dhex qaadayaan safarka muuse biixi ee adisababa inuu daaran yahay dhaqangelinta is-afgaradkii labada dhinac dhex maray kowdii bishii janaayo ee lasoo dhaafay is-afgaradkaas ayaa waxa uu ahaa heshiis xaaraan ah oo xabashida etoobiya u ogolaanayay inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya iyo inay saldhig ciidan ka dhistaan xeebaha soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa alkataa'ib al ikhbaariyaha ayaa waxa ay baahisayay muuqaal kooban kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro ciidanka maamulka koonfur galbeed ay dhigteen xaafadda buulo jameeco oo ka tirsan magaalada baydhabo waxaa la arkayaa askar ka tirsan mujaahidiinta oo u gaatamaya qaar ka mid ah ciidankii ay u taalayey isbaarada kadibna goobta weerar culus ayaa ka dhacaya waxaana durbadiiba la arkayaa askari meyd ah oo qoriga ay ka qaadanayaan ciidamada mujaahidiinta
يا سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada konton iyo sagaalaad waxaa inoo hayaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad caawa nooga warantaa cudurka loo yaqaano b i d ama caabuqa ku dhaca habdhiska taranka ee haweenka waa maxay astaamaha cudurkan maxaa keena maxayse tahay talada aad ka bixinayso بسم الله الرحمن الرحيم waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah b i d belvic inflammatory disease waa infection ku dhaca Eh, is an infection of upper parts of female reproductive system such as uterus fallopian tubes ovaries and inside of the pelvis b i d marka waa caabuq ku dhaca qaybta sare ee habdhiska taranka ee haweenka sida minka iyo tuubooyinkiisa ugxansidaha iyo godadka u dhexeeyo oo loo yaqaano douglas borch ama waa laba nooco godka u dhexeeyo minka iyo malawadka rectumka loo yaqaano iyo godka u dhexeeyo minka iyo kaadihaysta waxaana sababo ilma aragto sida calamidia calapsiella e coli naseria gonorai etc fangana wuu sababi karaa calaamadaha ay ku arkayso gabadha oo dareenta waxaa ka mid ah tendanis danqasho ee dareemayso meeshas markii la riixo sida khaasatan wixii ka hooseeyo xudunta inay ka dareento kaadi balbal kaadida oo gubayso dysbaunia ama galmada oo xanuun ay dareento irregular ministration caadada oo ka qaldanta cudurkan wuxuu leeyahay labada waraq korkooda oo xanuunta calaamadahaasa iyo farjiga oo ka imaado qoyaan iyo inay dareento wax soo riixayo bressure waxaa jirta cudurkan complication uu reebo waxa loo yaqaano mahadho yani cudurka uu kaa baxay laakiin muxuu kugu reebi karaa waxaa kamid oo kaleeto dhalmala-aan uu keenaa wuxuu keenayoo kaleeto inuu abuurka ka dhaco meel ka baxsan minka gudihiisa endometriumka uusan ku dhegin uu ka dhaco ambula of the utrain tubes inuu ka dhaco flobian tubeka wuxuu kaloo keeni karaa cancer inuu noqdo wuxuu kaloo keeni karaa chronic pelvic pain xanuun oo miskaha iyo inta udhexaysaba ka haya gabadha ku daaho inay dareento cudurkan dadka waxaa laga inay ku qaldaan u t i u t i-da waa cudurka ku dhaca habdhiska kaadimareenka kanna waa cudurka ku dhaca habdhiska taranka ee dumarka cudurkan marka waa cudur soo badanaya waxyaalaha keenana bacteriasa kamid a maxaa lagu cadeeyaa oo go-aan looga gaaraa waxyaalaha go-aanka looga gaaro waxaa kamid a ama cudurkan lagu baaro clinical pictures calaamadda ay sheegatay gabadha ultrasound culture isbitaalka tajriba oo kale wuxuu sameeyaa abuurisuu sameeyaa bacteriadii gabadha ku daahdo ama la bixin waayo qalajiyo badan la siiyo la siiyo ugu dambeyn waxaa la ogaan karaa cudurkaasi ilma aragtadaas cayaankaas wuxuu yahay iyo daawada dilayso kadibna daawadaas baa qofka loo qoraa oo waxyaalaha marka la isticmaalay kamid tahay marka daaweynta cudurkan laba nooc uu noqdaa mar waa cudurkan waxaa lagu daweeyaa pharmacological therapy waay oo daawo waxaa la qaataa munaasab ku ah marna complicationkiisa la xaliyaay oo ah waa markii qolfo ay galaan salbanjitis la dhahaa waa markii ay galaan oo kaleeto qolfo utrain tubes oo kaleeto markaasna kadib waxay u baahan tahay labroscope in lagu qalo gabadhaasi tuubada la furo waana meesha aan leeyahay dhalmala-aanu keena waa meelahaasoo kale marka cudurkan haddii calaamadaas gabdhaha isku arkaan wax kasta u t i ma aha dadka waxay ku qaldaan u t i b i d labay kala tahay u t i iyo b i d way kala duwan tahay marka inuu qofka dhakhtarkiisa uu la xiriiro uu caafimaadkiisa uu baaro jirka ammaanuu kugu yahay xaq buu kugu leeyahay jirkaaga ka warqab ruuxdana waxay u baahan tahay meel awood leh ay ku degto marka ruuxda iyo jismiga oo isla shaqeeyaan ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynayaa inuu kullig in wada caafiyo ina barakeeyo waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in uu taageerayo haddii maamulka koonfur galbeed ay go'aansadaan inay ka go'do soomaaliya inteeda kale xildhibaan cabdirashiid jilay oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka laguna yaqaan inuu ka mid yahay xildhibaanada sida aadka ah u taageersan dowladda etoobiya ayaa hadalkan yidhi dowladda turkiga la keenaya layidhi madaxweynaha noo imaada miidiyaha bannaankaa loo saaro waa ogeyd wuxuu madaxweynaha ku hadlaya saana loo arkin waa la hadlay calankiyaan qaadanay waa qiiroonnay shuruud la-aan heshiiskaas wixii ku qoran ma aqaynan hadda soomaaliya oo dhanaa la iidinaya hadday ku qoran tahay anuu xildhibaana war uma hayo hal nin xildhibaan golaha shacabka ka mid ana ma ogo waxa ku qornaa heshiiskaas turkiga si marka baddaas soomaaliya cadowga loogu badbaadiyo turkidana ee noogu ilaaliyaan baddeenna ayaan horta ku ansixin go-aanka dadkeyga xaalad kastaa wax saxan hadday yihiin wax ayaga u qaatana hadday yihiin waa ku raacaya siirkooda ee soomaaliya inay ka go-aan haddii ay u arkaan oo ay xal naqato oo ay xal naqato xalkaasna oo nagula muuqdo aniga iyo shacabkeyga xal saxan haddii ay naqato waaba sababta laii doortay matalaadeed inaan ku raaco tan kale statekanaga anaga aan matalayna wixii dantiisa ama siirkiisa meeshayna la gasho si danta deegaankaas iyo dalkaas loo badbaadiyo meeshayna la gasho inaan la galnaahayna waa waajib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay saka ka qaybisay deegaanka daymaay ee gobolkaas taasoo ay dad aad u tiro badan ka faa'iidaysteen warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo diyaariyey oo ka qayb galay wariyaheena cabdifataax diiriye maantay waxaan joogaa deegaanka dayma ee ay ka dhacayso saka qaybin waxaana ku dhex jira xeerada ariga oo ay halkaasi ku jiraan kun xoola ah xoolahan sakada ayaana bixinayay maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxaana xoolahan la siin doonaa ama loo qaybinayaa dad masaakiin iyo fuqaro isugu jira xoolaha la qaybinaya ayaana ah ido iyo riyo waxaana la siinayaa qoysas gaaraya soddon qoys kuwaasoo calaa qof la siinayo soddon iyo shan neef oo riyo iyo ido isugu jira xoolaha la qaybinayo dadka la siinayo ayaana ah dad reermiyi xoolo dhaqato ah kuwaasoo xoolahan dhaqan doono markaa sanad la gaarana iyagana dad masaakiin ah wax ku tari doona ugu horeyn suldaan siid cali xasan oo ah suldaanka guud ee beesha jidde ayaa ka hadlay goobtii ay ka dhacaysay saka qaybinta ku soo dhowaada deegaankan deemaay oo maanta isugu yimaadeen beesha reer jiido oo loogu talagalay in lagu siiyo xoolo oo ka timid dhinaca xarakada xaggeeda loogu talagalay in dadkaas lagu kobciyo dadka loogu talagalay oo ay gaarayaan si hore waaligu u sheegay waa soddon qof oo qofkiiba loogu talagalay in la siiyo soddon iyo shan neef oo ari ah soddon iyo shantaas neef oo ari ah qof weliba in lagu wareejiyo intaas waxaa loogu talagalay in ayaga ilaaha diina gaarsiiyo sanadka kale inay sakada wax ka bixiyaan hoolahaas ay dhaqaalaystaan waxaa haddeer bilaabmay in dadkii la yeeriyo si ay markaasi u qaataan waxaa loo soo qorsheeyey dadka markii loo wacno waxay ahaayeen kuwo u soo degdega oo markaasi aad u faraxsan haddaba waxaa inoo suura gashay inaan wax un ka weydino dadkii ka faa'iidaystay sakadan oo calaa qof soddon iyo shan neef oo xoolaha qaatay dadkan ayaana inoo sheegayey in xoolaha la siiyey iyaguna markooda sanad marka la gaaro ay bixin doonaan waxa ku waajiba iyagoona u duceeyey dadkii laga soo qaaday waa kuwan qaar ka mida dadka ah oo aan codbaahyaha la dhex marnay maaqa alijanaay abdulle degmata daamayliyayar maana alxamdulilaahi walayaadta islaamanle yaa midegtan alxamdulilaah nuku meelayshtay alxamdulilaah talaasisig luunuku himtataa iyo hire'ta ebedkan midegtan alxamdulilah wala mahalla away bar alxamdulilah yaabaheshala yaabana aku dhidin walay mahadsanahaa maasha allaah gacanaas horko alluwul ilaayaa ha tuuqnay raayadata islaamala ga'anaas horko alliwel ilaahay ha tuuqnay haye maxaa marka maanta halkan ka jira inta halkan waxaa ku jiraa intahay kun eri ah meeshan laga hayaa waa aan gacanta la ii saaray soddon iyo shan neef soddon iyo shan neef walaayada islaama waxay yihiin marka soddon iyo shan oo oo eri ah neef? Haye, walaayada islaama gacanta iiga soo hartay waa gartay saan jarto.
marka maxaa laguu siiyana marka oo gacanta lagu saaro waxaan gacanta ilaga saaro inaan dhaqaalayo oo nadaamayo hadhowtii malaayadii islaamta iyo maaragta aan ka taageera yaa gacanta iiga lu saaray haye okay marka faraxsanikeed anaga maa ana faraxsanaka alxamdulilah walayaad islaamala yaa madegtan alxamdulilah madagkasi ha faraxsan sakameeto gaala rush ka agan deemaay waxaana siday hoola tiro badan oo saddex shan neef eh magacaaga eh, horta, ibraahim cabdijoorow haye maxaa marka m- deegaankan maanta ka dhacaya deegaan waxaan dhahay maan oo hoola tiro badan sida oo ninka oo nin- xoolaha marka maxay ere eri haye haa soddon iyo shan neef eh adiga maxaa lagu siiyey soddon iyo shan neef haye in dhaqaalasto in oo hoolaan oo idin sharafin dhaqaalasha wilayada islaam aa laguu siiyey haa haye xoolahaasi marka maxay yihiin shaki waay sake haye wilayada islaamna sidii marka faraxsanikeed waa faraxsan yahaa faraxsanaka haa faraxsanaka maasha allah haa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل كان جوج عبد الله عبد الكريم س- آه، أفرتن إشان جرعنا هاي وهاد أفرتن إشان جركي إلهي كم هاد شيء آه، وحد شيغينا إلى أدى الفرقان ركز شباب وعد عيسن تحي دعوة كدب إنتان أود معنا نوك علماء ولو نصويتي بدينة الإسلام إلهي مدك شكر ولو إلهي إلا الله هاي وعود دعيني قالوا الله جبيو وبالله توفيق ayad amyad reemaa yiri riigina yidni heele nus qaybshin dhegaystayaal sidoo kale intii ay saka qaybintu socotay waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka masaakiinta ah oo halkan lagu siinayay xoolaha sakada oo bixinayay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose aabbahan oo magaciisa la yidhaahdo maade yarow cabdi rooble oo xoolihiisii fatahaadii haddeer aanu soo dhaafnay ay ka baaba'een xoolaha ka baaba'ay ayuuna aabbahan ku sheegay inay ahayd lixdan neef isagoona sheegay in maanta uu nasiib u yeeshay in sake la siiyo waa kan aabbaha oo inooga warbixinaya anoo maada yarow magacay ku bilaay waxaa ka socdaa xaflad oo oo gargaar oo ulumadana siiday ilaahay ha barakeekaas marka muxuu yahay eri waay soddon isha neef ah xoolaha marka kaa baaba'ay tiradu maxay ahayd lixdan neef kaa baaba'ay maxaa ku dhacan
ha maalintaa dhacdadaas dhacdada ugu murug badneeda oo ana oo biyihii shubkii horay haa fatahaadii aheeda raad loo raalli waay biyimaa qaada waxay igu dhaay amar allay igu dhaceen oo ere gabartaa la jirtay lixdan neef oo ilaahay mahad leh waa raisna ay wataan ood ay iga galeen markay ooda iga galeen ilaahay mahadle anoo wareersan haddii ilmahayba wah u waaysan soddon iyo shan neef harakadii ii qabayde gacantiis kor allaha yeel goolna allaha sii gaalna allaha jabsi saasaan dheh lahay waa gartay marka gabadha oo xoolaha la jirtay iyadana say markaas xaalkeeda maadaama xoolihii ay baaba'een iyadana iyada oynaysaa soo hooyata kaligiisa ama ama ku garaaca male iyo hoolaha murugiisa agaa muha iyada hooy oynaysaa imaad hadda hoolaan haddaan geey bay qosleysa xilligaas gabadha imsanay jirta marka gabar weyn miyay ahayd mise waa gaaban tahay toban iyo laba san meelahaas xilli ay jirtay gabar yaraya waa gaban haa marka guriga imaatay marka maxay qiiradeeda marka imaatay anana markii laguba iri ma lahay marka aabbaha oon waraysanay oo aad u murugsanaa ayna ilinta ka da'aysay farxadda uu markaasi u qabay in maanta xoolo la siiyaa ayaannu wax ka weydinnay xaaladdiisa farxadeed waa kan isagoo markaasi noo sheegaya anagoo maanta faraxsan ilmahayga oo aana laan ahaayan oo erigaas oo soddon iyo shan neef ee harakada ay ii qaybad anagoo ku faraxsano culammada harakadan shabaab baaligiis aan ku faraxsano moorada ilmahay maan mooro madooweed aan u geysaday aan ku faraxsana ana soddon iyo shan neef ere ah oo raman haa oo wada raman kulli qaar dhalaay ku jiro haa mahadda allah iska leh culumadaa iska leh inay dhaqto soddon iyo shanta neef inaan dhaqto yaa liigu siiy aan ka soo kabado mar kalena oo diinta aan uga gargaaro yaa liigu siiy waan ajiibsana
xoolo maadaama maanta soddon iyo shan neefoo xoolaa lagu siiyey marka maxaad hiigsanaysaa marka sanadka dambe waxaan rajaynayaa sakada soo socod horteeda mintay hoolahay sake dhaafaan
maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii saddexaad laba isbuuc gudahood saka qaybin ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose iyadoona ay saka qaybintaasi ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro waa anigoo cabdifataax faarax raadiyah iyo warbaahinta islaamiga alfurqaan moorada ariga deegaanka daymay ee ay saka qaybintu ka dhacayso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
markaana dhegaystayaal laynu aadno dhanka iyo magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabad ay nabadoon ku dooratay beesha habargidir ayaa waxa ay ka dhacday magaalada jamaama ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose beesha habargidir ee degta magaalada jamaama ayaa dooratay nabadoon cusub kaas oo ay ku heshiiyeen hogaanka beesha qaybtooda degta magaalada jamaame xaflad ballaaran oo ka dhacday magaalada jamaama ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin culimo nabadoono iyo marti sharaf kale kuwaasi oo bogaadiyey habka wanaagsan oo ay beesha u maareynayso maamulkooda nabadoonka cusub ee la doortay ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdikariin cumar cabdi wuxuuna ku magacdheeryahay cabdikariin liireste ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay nabadoonadii martida ahaa kuwaasi oo lagu casuumay munaasabadii ay beesha habargidir ku dooranaysay nabadoonka magaalada jamaame bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacdu walaala ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iska leh allihii nugu kulmiyey makaankan walaala ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin nabo maxamedu waani waanadu waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta ah insha allahu tacaala wixii towciye ah walaalkeenna ayaa noogu qornaa wii weelay allah naga dhigo haaniyan insha allahu tacaala ajandaha ama mawduuca meeshan loo fadhiyan waxaa waaye waxaa gogashaan dhigata qaaliga oo sharafta leh oo noo yeeratay oo annagana soo ajiibna sidii sharciga ah walaalaheenna beesha habargidir gogashaan u dhigeen in macnaha nabadoonkii hore beesha habargidir oo muddo soo shaqaynayay xasan cali xersi almashhuur xasan buskudi ay u taqaaneen inuu xilkii wareejiyo insha allahu tacaala oo ay isku waafaqsan yihiin oon wax hadal aan ka jirin waa raalli laisaga yahay sida mar walba ay dhacdo muslimiinta dhexdooda wax khilaafka ma dhaco maxaa yeelay wax walba jir kitaabka ilaah iyo sunnada ayaa loo celinaya si nadiif aynu ku dhammaanay insha allahu tacaala asagina waa joogaa kulley asaga hadli doona laakiin ajandaaan u joogno meeshan waxaa waye gogasha walaalaheen ay noo dhigeen ay ku wareejinayaan xilka oo lagu wareejinayo walaal kale oo asagana oo beesha ah oo la yaqaan asan mashhuur min ahli ljamaame labadoodaba waxay ku dhasheen degmada jamaame ah cabdikariin cumar cabdi oo u taqaaniin mashhuur cabdikariin liires oo ah aabba soomaaliyeed aabba degmada reer jamaame ahna beesha hawargidir marka insha allahu tacaala mawduuca qaaliga meeshan aan u fadhina waa mawduucaas oo insha allahu tacaala dhex muquurneen walaalka tawxiida lahaa iyo marti sharafka dadka ka soo qayb galay dhammaan sakhiiran wa kabiiran nuqabada iyo salaadiinta dhammaan waa ku mahadsan yihiin ajiibitaanka ayna soo ajiibeen wayna ku mahadsan waa sidii sharciga mandaca ninkii ku yeerfa ajiibaya sunna waa calayhi salaatu wasalaam saaniyan insha allahu tacaala arrintaas waaye waana dhex maraynaa wixii faahfaahayna insha allahu tacaala ayaga ayaa sii dhex gelinaa insha allahu tacaala waana ku mahadsantihiin sakhiira wa kabiiran dadku waa fara badan yihin beesha waa u dhan tahay muslimiinta dhan waa u dhanyihiin macnaha sida uu sheegay waa insha allahu tacaala naqiib walban waxaa kan kale kan kale loogu wareejinayaa si wax leh ku socdaan naxariistaas iyo wanaagana waxaa laga helaa muslimiinta dhexdooda maahina lagama helo meelaha daaquudka ama kufaarta ay ka jiraan insha allahu tacaala taasna waxaan ku helnay bifadli illaahi wa nicmatihi bacda xarakati shawa almujaahidiin iyo umaradeeda iyo salaadiinteeda ayadana way ku mahadsan yihiin hadaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamayaa dhammaan ikhyaarta sharafta leh oo ka soo qayb gashay hadday maamulka tahay walaayada maxaafadada jamaame hadday tahay noqobada nabadoonnada dhammaan dadka walaalaheenahoo muslimiinta ahoo nagala soo qayb galay meeshaan walaalayaalow mahadcelin ka bacdi waxaa beesha maanta ay dooratay nabadoon cusub nabadoonna waa ka degi nabadoonka cusubi wuxuu u baahan yahay in la garab qabto la daadihiyo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay odayaashii nuqubada ahayba waxaa la rabaa howlaha shafeecada iyo odayaasha la dhaqmaahi kulli inay u nusreeyaanoo toosiyaanoo meeshii ka qaldan lala toosiyo ninkaas waa nin ahlujamaama waxaan ku doorannay dhaqanyaqaan inuu yah inuu degaanka yah inuu ninka la yidhaahdo muxuu ahay sheeg aan nin kor anuga keennay uusan ahayn beesha oo tashi iyo tashaawureeku ay samaynay ku soo saarteen la wada yaqaanno maanta haddii nin cusub la keeno ama jirib laga keeno ama magaalo kale laga keeno muxuu ahay kan isla qabsashadiisaa dhib badan moogta baluu beesha uu yaha hawsha wax ku leeyahay marka horena waxaa noogu hayay oday hore oo deegaanka ku dhashayoo la garanaayo waxaan rabnaa wakhtigo gaaban warkiisoo yar insha allah waa soo koobanaynaa dhammaan waa idiin mahad celinaynaa allah mahad u sugnaatay kabacdi khiyaarta dhammaanna na soo ajiibtay oo maamul leh cid walba leh ayaan mahad celinaynaa waxaan rabnaa cabdikariin cumar waa nin cusub idinku soo biiray ha la daadihiyo carruurta markay socodbaradka garabkaa la qabtaa laamigaa la soo mariyaa waa la soo celiyaa galabta dambe laba tallaabuu kusii daraa intii waa la qabsaday marka intaasaan idinka rabnaa walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuuban wakhabaa'ina litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi adqaakum ikhwaani salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah ayaa mahad iska leh xaqiiqo waaye waxyaalaha dadka farxadda geliya waay maanta in kitaabka ilahay laysku dooranaayo ilaahay kitaabkiisa la horumarinaayo aad iyo aad zaman waxaan noolnahay xaqiiqo waaye nin kasta oo nool inuu ku fikiro fursadda uu haysto inuu ka faa'iidaysto maxaa yeele maanta international community ma isku dooranayno dastuurna ma isku dooranayno xilo baarlamaan iyo dad dhaqaalo lagu kala qaadana isku doorana kitaabka ilahay horumarintiisa saaka waxaa xaqiiqe walaalkan xilka loo dhiibay alxamdulillah horta ilahay ha la garab galo kii hore soo wadana ilaahay subxaana qaadirka waxa uu soo waday oo xilla allaha ugu dembi dhaafo cabdikariin aadaan u kaseynaa waa nin macruuf ah waa nin akhyaar ah waa nin deegaanka ku dhashay xaqiiqadana maanta meesha uu soo istaaga waa meesha makaanka uu mudnaa leannahu ciddaas inuu hoggaan u noqdo diin ilaahayna uu ku hogaamiye bayacana uu galo waa arrin aad aan u faraxnay aan waa soo dhowaynaynaa marka insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaaho ilahi subxaana qaadirka aayadda hadda aan ku furinayo wuxuu ahay innaa khalaqnaakum min dakarin waxaan idinka rabnaa ujeeddada hadafka marka waxay tahay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafuu in aan isku garanno qabiilka marka maxaa ka qaymo badan inna akramakum cinda allaahi adqaakum in ilaahay subxaana qaadirka ah waxaa noogu karaamo badan kan diinta macnaha horumariyo oo ku dhaqmo shareecada ilaahay qabiilkana in uu isku dulmo isku barta lama dhihin marka insha allah beesha habargidir aadaan ugu faraxnay soo dhowaynta ayna soo dhowaysanoo aadaan ugu faraxnay walaalkii ay keentana xaqiiqa waxaan dhihi karnaa bimunaasabo garabkiisa allaha gala nin mudanna waay waa deegaan dal aqoon dad aqoon nin muddana maamulka ku jira wixii maamulka dhibaaya iyo wixii maamulka dheefinayaba kala yaqaano marka insha allahu tacala haddii ilaah yidhaaho haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nahay waa ku soo dhoweynay mar koowaad iyo mar labaad cabdikariin ku soo dhowoow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama haddayba nin odaya ahayd haddana maanta aad ka mid noqotay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waa kugu soo dhoweynaynaa ilaahayna ha kugu kaalmeeyo haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله يا مهد إسكاله اللي نغدي داد إسلام نسي نعموين آد أبدا ألن أوليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها انت كدب وعن ليه لبا نقطة نقطة وعن ليه باش واحد دورتي يو نيك لا دور باش وعن ليه نيكان وصاد دورتين أمانة u dhiibateen xil culusan waa u dhiibteen wa tacaawanuu cala albiri waataqwa taqwada iyo biriga isku kaalmeeya walaalkan waa soo doorateen xila u dhiibteen waxaani leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu alla xirigiisa dhammaan isla qabsada tafaruqna iska ilaaliya maxaa yeelay ammaanaa u dhiibateen rasuulka allan wuxuu leeyahay nuusiikum bitaqwa allah alla xasuudiisa ayaanu dardaarma xadiiska dhexda wuxuu ahay wa in ta'amara cabdun habashiyun muxuu dhahay assamcu waa daac inaad ninkan ku adeecdaan maqal iyo adeecid maxaa yeelay usuradan waxay ku dhisan tahay ismaqlid iyo isadeecad abdi xabashiyata amiira nilaga dhigay inaad maqashaan meeshaan waxaa nalaga rabaa ninkan inaad xilka u dhiibataan aad ku ammaanaysaan ku garbisaan oon culayskaas ugu garbisaan isagana waxaan leeyahay ammaana ayaa lagu dhiibay aad u culus kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mas-uuliyad aad culusana dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay inaad ilaaliso cadaalad aa ka samayso waxyaalo badan ayay kaa baahan tahay cadaaladaas ayaa lagaaga baahan yahay tashaawurka inaad badiso oo keliya taliya aan noqonin haddii go'aan gaarsatanne fa in cazamta fatawakal cala allah ilaahay inaad tala saarato wajazaakum allahu khayr aljizaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الأعزاء والكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي سبحانه وتعالى ayaan mahad celinayna si guud iyo si gaaraba sidoo kale waxaan mahad u celinayaa odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay matasharaftan nagu cusumay aan ka soo qayb galnay meel walba aan kaga imaanay ayagana sidoo kale u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa waxaafada degmada jamaami waa u mahad celinayaa makaatiibteeda dhammaan sidoo kale walaalaha habar gidir ee doorashada noogu yeeray ayagana u mahad celinaynaa xalfaddan juhdiga ay ku bixiyeen dadaalka ay ku bixiyeen walaalkeenna xasan cali xirsi waan in badan wada shaqaynay in badan ayuu ka cudurdaartay arrintan culayso badan ku yimid darteed walaalahana way ka ajiibeen sidoo kale walaalkay cabdikariin cumar cabdi afrax oo loo yaqaan cabdikariin liiresti waan soo dhowaynaynaa waan ku soo dhowaynaynaa golaha noqomada maasha allah waa nin mudan waxaana la yidhi manzila naasi malasilam manzilkii oo loogu talagalay way dejiyeen walaalkeenna beesha habargedan aad bay aga fiirsadeen sababta waxaa la yidhi caanaha haddii la lulo waxaa ka imaadaa subag markay luleen subagii ka soo baxeen wuxuu noqday cabdikariin cumar liilis waan soo dhowaynaynaa aad iyo aad waan soo dhowaynaynaa walaalka waxaan leenahay ku soo dhowow annagoo aad iyo aad kugu faraxsan ku jecel waan ku soo dhowaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan koda maanta meeshaan qiimaha badan aan iskugu imaanay cabdikariin liilis runta waa nin aad loo yaqaano degmada laga yaqaano waa nin aad uga faraxsannahay ma aha nin meel looga imaaday waa nin deegaanka dadka lagu jecel yahay ka mid ah aad baan u soo dhowaynaynaa inuu garabkaa noqdo oo wadoonaha ka mid noqdo oo nala shaqeeyo aad baan ugu kalsoonnahay waana aqbalnay waana qaadanay waana sugaynay insha allahu allah barakeeyo intii soo dooratay iyo intii fadhiday intii walaayana aad baan ugu mahad celinaynaa insha allahu warka wixii wanaagay hor baa khiyaar badan iyo suldaan badan baa ka hadleen anna waan raacin cabdikariin soo dhowaaw walaalaha la soo dhowaaw nabadoonnihii garabkaada ku garab taagan wax dhaqdhaqaaq iyo wax iilmidna ma jiro waan ku soo dhowaynaynaa waana kula shaqayn doonnaa waana ku garab taagannahay maasha allah baan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah mahad iskale hore mahadoo dhan allah u sugnaatay kadib waxaan leeyahay walaalaheen oo muslimiinta ah cabdikariinow walaalownio waa lagu doortay nabadoon haddii la doortan xil baa saaran nin walba waxaa laga rabaa markii xil laguu saaray xilkaada gudo ilaahay igaga cabso xilkaada dadkaada wanaaji hawargedir waxay ku saareen birda oo waxay kuu dhiibeen oo dahab oo dab wataa lagu dhiibay dahabka dabka isaad ku qaban lahayd aday kuu taalaa wanaag islaam ku qaado laa ilaaha ilalah ku qabo gacanta midig ku qabo gooska dambeedna ku dhooji ilaah hoosaada dhan waa kuu fududaynayaa annakana waa ku soo dhowaynaynaa wixii oo wanaag ah aad wax kuu tarayna waa kugu kaalmaynaynaa walaalow xilkaada gulo ilaahayna uga cabso wasalaamu calaykum intaasi kadib waxaa hadlay nabadoonkii xilka wareejiyey iyo midka cusub ee lagu wareejiyey waxaa uga horeen hadlaya kan xilka wareejiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah xasan cali xirsi waxaan horta oon ku wareejinaya walaalkeyga cabdikariin liireyste xilkii anigoo macnaha ayaan ku wareejinaya intaasna aan soo haayey haddana waxaan diyaar u ahay inaan walaalkeyga aan macnaha garbiyo oo aan kaalmeeyo aan la shaqeeyo waqti walbaba uu ii baahan yahan waa u imaanaya diyaar ayaan wahay asalaamu calaykum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي محد له محد إلهي كدب waxaa mahad celinayna walaayada jubbada hoose dhammaan odayaasha nabadoonada siyaadhiinta meesha ka soo gashay suldaanada intaba waxaan leenahay jasaaku allahu khayran wajazaa sida aad noo soo ajiibteen intaas kadib beesha waxay isku garatay in aniga oo cabdikariin cumar ah ii doortaan nabadoon oo anigana aan ku raacay marka insha allah waxaanu ku heshiinay inaan kitaabka ilaahay u nusreenno isku walaashano alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii noogu aadan kaalinteenna nin kasta inuu ka qaato dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo nabadnimada soomaaliyeed oo maanta jubbooyinka ama magaalooyinka ama walaayada haysta ay joogaan siday u shaqeeyaan annagana inaan walaayada ula shaqeeyno waxaan ku heshiinay waxaanu ku wada nooleen inaan ku heshiinno kitaabka alle annagoo ah beesha habargidir iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee walaayooyinka ku nool marka haddana waxaa diyaar u nahay garab iyo gaashaan inaan u noqonno sida horey aa ugu aheen allahu akbar annagoo isjecel khalaaf jirin nin kastana ilaahay ugu cabsado alxamdulilah rabbilcaalamiin waa qaata go'aankaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay gudoomiyaha waxaa loogu yeero aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka cabdi xaashi ayaa wuxuu sheegay in saalax jaamac oo ah ku-xigeenka xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu lumiyey xubinimadii golaha aqalka sare waa kan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlaya sababta ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha uu lumiyey xubinimadiisii golaha aqalka sare laakiin arrintan waxaa taalla xubinta aan leenahay way ka baxday waa afar kal fadhi laba sano iyo lix bilood halkaa ismuu soo taagin hal maalin hadduu yimaado kalfadhi kolkuu jiro qofka xubintii hal maalin hadduu yimaado uuna inta kala iman waxa weeye kalfadhigaa wuu joogay weeye qofku laakiin isagu laba sano iyo lix bilood baan filayaa inay tahay weligii hal maalin halkaa isma soo taagin kursigu waa bannaan yahay arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowla goboleedka waxa weeye hadduu bannaanaado xubintu hadday bannayso waxaa loo dirayaa dowla goboleedka qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya kan waxa weeye afartan iyo lixda xubnood waa afartan iyo lix xubnood oo kalaba taga kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqdo oo ilaa maantana aan iman aan soo noqon oo lama helaayo waxaan idiin sheegaya xubintan de waxaa la yidhahdaa suldaannaa keena salaadiin waxa la yidhahda labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo midna wuxuu joogaa ceerigaabo maalintii doorashadu dhammaatu ku noqday midna wuxuu joogaa kelilka shanaad ayuu joogaa waayo cidda aan u celinayaa hadda waa kuma kee weeye een leeyahay ileen waa ileen kuwaasaa keenayay labadaas suldaan baa keenayay codkana afartan iyo lix badankoodu maqan yihiin ayay ahayd male meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmaynaa xubin xubnaha ka bannaanaataa hadday soo baxda sidaasaa lagu dhaqayaa haddii laakiin dowla goboleedyada xubintii bannaysaa waxay ku waxaa loo celinayaa dowla goboleedka leys meel loo celiyaa jira laakiin kan meel loo celiyaa ma jiro haddii aada leedihiin haddii aada leedihiin qofkii muddadaa iska maqnaadaaba ha ka maqnaado anu waxaan ka qabayaa ma jirto laakiin anu waxaan leeyahay xubinta aqalku waa u baahan yahay xubintuna iyadaa bannaysay anu kamaan qaadin si sharciya ayay ku bannaysay marka waxa weeye waxa weeye in la buuxiyaana way u ba- way u baahan tahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي